Xaliime Cabdi Maxamed oo ka mid ah haweenka ku nool magaalada Beledweyne ee xarunta gobolka Hiiraan ayaa la timid hal-abuur ganacsi iyada oo soo saarta ama samaysa kareemada jirka la marsado. Kareemada ay soo saarto Xaliime Cabdi ayaa ka samaysan noocyo kala duwan oo ka mid ah dhirta ka baxda dalkeena. Waatan Xaliime oo sharxaysa waxa ay ka samaysan yihiin kareemadani iyo sidoo kaleeto waxa ku dhaliyay shaqadani.
Waxaan sameeyaa kareemooyinka dabiiciga ah waxaana ka sameeyaa dee waxyaaba iska natural eh kiimika aan lahayn oo iska dabiiciyo qofka jirkiisana uu qurux badnaanayo midab qurux badan uu ka helayo. Walahi kareemada isku mid maahan kuwana dee waxyaabo badan markii lagu dardaro kiimik ay noqdaan gabdhaha jirka kaaleynayo ka gaduudinayo harka gelinayo madow ka noqonayo laakiin kareemooyin yar yar oo iska caadi oo dadka hadda ayba easy u haystaane waxba inay tara aysan ahayn kaliya isku dardaraa aniga waxyaabo yar oo dabiici oo maasha Allah qofka mar jidib bahalkii wejigiisa iyo feeskiisa uusan ka halaabaynin jirkiisana uu qurux badnaanayo aan ka sameeyaa. Walahi mar dhow adiga ilaa muddo yar aan ku jiraa een fikradan walahi aniga keensaday gabdho badan oo ila dhashay iyo gabdho isku fiican arka dhormo wejiga ka halaabay waxyaabo intay samaysteen la marsado wejiga ka halaabayo ka gaduudanayo ka madoobaana hadday iska dhaafto markay saas darteed aniga isku dhiirigeliyay inaan sameeyo ma naqan karo sababtoo ah waxaas marka horeeto waxyaabo xoog aad isku cadaynayso oo cinyow ku boobsiinayo cinyow aad ku cadaanaysa waa kaneh in yar in yar oo jirkaada ula qabsanaya mar mar ka dambeeya dee quruxdaadii iyo midabkaagii ile kuusii qurux badnaanaya laakiin cadaan waalan oo hadda aad ka qaadaysaba maaha haa waa ka maaraya sababtoo ah fikradda kaliya unba ku dhiirrada inaan ku shaqaysto oo dee noloshayda iyo gurigayga ku maareeya waa soo maaha Si kastaba ha ahaatee, haweenka Soomaaliyeed ayaa ah kuwo leh hal-abuur, kuwaasoo inta badan soo kordhiya adeegyo ay bulshadu u baahan tahay.